bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorgtoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo feeryahanada soomaaliyeed ramla cali guddoonsiiyey shahaado sharaf simaha madaxweynaha koonfur galbeed oo gaaray furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha hoose maraykanka oo puntland ka taageeraya la dagaalanka daacish al-shabaab oo weerar ka geysatay waqooyi bari kenya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan madaxweyne trump oo boqol kun oo dollar ku kordhiyey lacagta fiisaha xirfadlayaasha qodobadaasi wuxuu ku soo kordha ayaa turka ku dhegeysan doontaan hadduu eebinoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa feeryahanada soomaaliyeed ee ramla cali guddoonsiiyey shahaad sharaf cabdicasiis ciid aana faahfaahinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu madaxtooyada qaranka ku qaabilay xidigka soomaaliyeed ee caalamiga ah marwe ramla cali taasi oo dalka soomaaliya usoo hoysay guul taariikhi ah kadib markii ay guul ka gaadhay tartanka caalamiga ah ee feerka oo ay soomaaliya ku matalaysay ramlo madaxweynuhu waxa uu bogaadiyey doorka iyo dadaalka ramlo cali iyadoo ku adkaysatay una dhabar adeegtay matalaadda qarankeeda waxa uu ku tilmaamay astaan dhiiragelin iyo midnimo oo ay ku faanayaan shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale ugu dambeyntii shahaado sharaf guddoonsiiyey ramlo cali isagoo uga mahad celiyey dadaalkeeda sumcadda ay dalka usoo hoysay iyo kaalinta ay ku leedahay dhiirigelinta ciyaaraha soomaaliyeed ramla cali ayaa maalmo ku sugan magaalada muqdisho iyadoo markii ugu horreysana loo sameeyey soo dhoweyn heerkeedu sarreeyo ugu dambeynna haatan waxaa qaabilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku bogaadiyey doorka ay ka qaadatay in calanka soomaaliyeed ay geyso meel sare kuna matasho dadka soomaaliyeed guul taariikhi ah oo ay kasoo hoysay ciyaaraha feerka ee caalamiga ramahas hotel and restauranti waxa uu leeyahay adeeg dhammaystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sarreeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayid furan afar iyo labaatanka saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaaro sare leh wiish iyo amni joogta ah ramahas hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaallaa bakaaraha agagaarka isgoyska carweyd kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ayaa gaaray furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayow ayaa shabeellaha hoose inoogu soo diray kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka ambasador cali saciid fiqi oo uu weheliyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa maanta dhiirigelin ugu tegey ciidamada ku sugan furinta hore faaraha wacays degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose halkan oo ay joogaan ciidamada guutada afar iyo tobanka oktoobar iyo cutubyo ka tirsan howlgalka admis ayaa lagu diyaarinayaa howlgalka al-shabaab lagala wareegayo degmada awdhegle guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa saraakiisha ciidamada ku dhiirigeliyey waajibaadka qaranna ay ku jiraan ugu horreyn kaaliyaha ururka boqol afartan iyo saddexaad guutada afar iyo tobanka oktoobar dhamme maxamed cabdulaahi cabdifaarax baabijey ayaa mas-uuliyiinta ku soo dhabeeyey furinta hore isagoona uga mahad celiyey dhiirigelinta ciidamada maanta waxaa difaaca deegaanka degmada awdhiilan ugu soo booqday gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ahna kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha gudoomiyahagobolka shabeellada hoose ee najax iyo taliyaha amison taliya qaybka amison sectorka marka aad iyo aada ugu faraxsannahay inay maanta difaacan ay la joogaan oo igu dhiirigeliyaan qabashada degmada awdhiile marka waadii mar labaad aad iyo aad a umahadsantihiin
gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa goobtan ka sheegay in ay garab u yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka guud ahaan ee gobolka ka howlgala si gaar ah kuwa runtii deegaankan iyo degmadan iyo nawaaxigaanba ka howlgala sida ay shaqada wanaagsan uga qabteen muddadii ay halkan joogeen waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala inta howlgalkooda ka dhiman inay dhammaystiraan oo kooxdan khawaariijka ah ee degmadan awdheegle shacabkeeda dhibaateeyey guryahooda gubay barakiciyey meel walba oo qof soomaaliyeed oo muslin ah oo nool uu ku badbaadi lahaa oo dhan ka soo xirxiray dadkii qaxooti ka dhigay in deegaanadaas laga saaro intii yaroo ay kaga sugan yihiin annagana garab ayaan idinkugu nahay insha allahu tacaala guushaas weyn iyo shaqadaas wanaagsan ee adduunyada iyo aakhiradaba u wanaagsan waxaan rajaynayaa mar dhow inaad ka mara dhallisaan insha allahu tacaala howlaha aad wadaanna ilaahay idinkiis guul weyn ayaan idinkaga rajaynayaa mar walba annagoo waajibkeenu gudanayna fulinayna siyaasadda dowladda koonfur galbeed ee uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen waxaan har iyo habeen idinkugu imaan doonaa meel walba aad idinka joogtaan si aan idin dhiirigelinno aan garab idin siino oo runtii waajibkeenu guud oo ah in dalkan oo nabada aan dadkeena gaarsiino insha allah u wada gudunno ugu dambayn kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna guddoomiyaha baarlamaanka ambasador cali saciid fiqi ayaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uga mahad celiyey waajibaadka qaran ay ku jiraan isagoona sheegay in ka koonfur galbeed ahaan ay garab buuxa u yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka eusom waxaan rajaynaynaa goordhow meel alla meelaha ay joogaan shabeellada hoose gaar ahaan awdheegle inaad goordhow maaragta gacanta ku dhigi doontaan cadowna aad ka raacdeyn doontaan marka annaga ka dowlad koonfur galbeed ahaan waxaan runtii aada u taageersanahay oo aan daba joognaa oo aan la socnaa oo aan mar kasta taageer idinla taagannahay howlgalka adinka aad ka wadaan gobolka guud ahaanba ciidanka qaranka ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna maaragta taageeradaas ay naga helayaan wadankaanoo nabad ah ayaa na anfaco wadankaanoo maaragtay maxaa la dhahay soomaali nabad ku wada nool oo isjecel ayaa na anfaco waxaana rajaynaynaa runtii inaan maaragtay goordhow guul aan gaarno midnimada soomaaliya aan soo celinno dalkeenna uu noqdo dalalka adduunyada maaragtay dalxiiska loogu imaado oo dad fara badan dibada shisheeye badan ay yimaadaan oo maalgashi ay samaystaan soomaali badan oo dibadda joogto maaragtay iyagana iyagana ay sidaasoo kale soo noqdaan oo maalgashi ay samaystaan maraykanka ayaa puntland ka taageeraya la dagaalanka daacish siciid xasanna ayaa inuu faahfaahinaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta magaalada boosaaso ku qaabilay wafdi ka socda dowladda maraykanka uu hogaaminayo safiirka maraykanka ee soomaaliya ayna qayb ka yihiin taliyaha howlgalka gaarka ah ee afrika iyo taliyaha howlgalka gaarka ah ee bariga afrika kulankan ayaa looga hadlay xaaladda soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda horumarinta sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay la dagaalanka argagixisada iyadoo maraykanku uu bogaadiyey puntland howlgalka ciribtirka argagixisada ka socda gaar ahaan guulaha laga gaaray howlgalka calmiskaad ee kooxda daacish lagula dagaalamayo oo muddo sanad ku dhow ee xukuumadda puntland ay dagaalkaasi ku jirto sidoo kalena ay qayb ka yihiin dowladda maraykanka iyo weliba sidoo kale imaaraadka carabta intii ay socotay qaabilaada wafdiga saraakiisha howlgalka gaarka ah ee maraykanka ee afrika ayaa waxaa kulan duceed ay la qaateen saraakiisha howlgalka hillaac ee ka socda buuraha calmiskaad kaasi oo maraya meel gabagabaa oo lagu raad joogo firxadka kooxda argagixisada ah ee daacish ee ku dhuumaalaysanaysa meelo ka mida buuraha calmiskaad oo haatan ciidamada difaaca puntland ay doonayaan inay soo afjaraan islamarkaasina ay sheegeen inay marinayaan halkii ugu dambeysay ee kooxdaasi ay kusoo gabagabayn lahaayeen dhinaca kale madaxweyne siciiddeni iyo saraakiishan ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii markaasi loo bilaabi lahaa howlgalka kan xiga ee oncod kaasi oo lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab marka lasoo gabagabeeyo kooxda daacish oo iyadana haatan gabagabo maraysa howlgalkii ee muddo sanad ku dhow haatan ka soconaya halkaasi oo ay qayb ka yihiin dowladda maraykanka iyo weliba sidoo kale imaaraadka al-shabaab ayaa weerar ka geystay waqooyi bari kenya maxamed soomane ayaana faahfaahinaya fafaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya war xoogan oo xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka kenya oo ku yaallo deegaa ka maagaay ee ka tirsan gobolka lamu weerarka oo ahaa mid gaadmo ah ayaa al-shabaab waxay la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada kenya waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka maangaay ee ka tirsan gobolka lamu ee kenya ayaa sheegay inay maqleen dhawq culus kadibna u xigay dagaal toos ah oo dhex maray raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada kenya ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu soo qaaday al-shabaab oo si kooban kaga hadlay weerarkan ayaa sheegeen khasaaro xooggan ay gaarsiiyeen ciidamada kenya ee ku sugnaa saldhiggay weerarka ku ekeeyeen walow aysan jirin cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada kooxda al-shabaab ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka kenya islamarkaana looga hadlay wararka lagu qaaday saldhig ciidanka kenya ay ku lahaayeen deegaanka maagaay ee gobolka laamo si kastaba ahaatee al-shabaab ayaa mararka qaarkood weeraro waxay ka geystaan xadka soomaaliya uu la wadaago dalka kenya sidoo kaleetana waxay weeraro ay ku qaadaan ciidamada duuladda iyo kuwa dadka deegaanka halkaad naga dhegaysanaysaana waa rayida ujoor markana warka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxiixay amar fulin ah oo gaaraya boqol kun oo dollar taasoo ku kordhin doona khidmad sanadeedka codsadayaasha barnaamijka fiisa h n b ee shaqaalaha ajnabiga ah ee xirfadda leh amarka trump wuxuu xusayaa ku-tagrifalka barnaamijka wuxuuna xadidi doonaa gelitaanka haddii aan lacag la bixin dadka dhaleeceeya waxay muddo dheer ku doodeen in h one b s uu hoos u dhigay tirada shaqaalaha maraykanka halka taageerayaasha oo uu ku jiro bilanyarka elon musk ay ku doodeen inay u ogolaanayso maraykanka inuu sii jiito kuwa tayada sare leh adduunka amar kale trump wuxuu dejiyey kaarka dahabka cusub si loo daadejiyo fiisaha muhaajiriinta qaarkood si loogu bedelo khidmadaha ka bilaabmaya halka milyan amarka trump ayaa la filaya inuu dhaqangalo kow iyo labaatanka sebtembar waxaa keliya oo lagu aqbali karaa codsiyada cusub laakiin shirkadu waa inay bixiyaan lacagta isku midka ah codsada kasta muddo lix sano ah xogayaha ganacsiga ee maraykanka howd lodnig ayaa sidaasi sheegay dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawanu soo gaaray waa anaga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalaacan karaan bartaan facebook ku leenahay rooyada joor waa anigu cabdiqadir maxamed iyo maana sidaas iyo nabadgelyo